waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali ummadda soomaaliyed waa salaamayaa kadib arrinta aad weydiisay oo ku aadan maamul goboleedyada iyo mataqaanaa meelaha ay tegayaan iyo khilaafaadka dhexdooda jiro waxa weeye soomaaliya waxay qaadatay waxa layidhaha federaal federaalka system buu leeyahay qabiil ma aha systemkaas waxa weeye dowladda dhexe ayaa maarata awoodda leh inta kalena awoodo kale leeyahay awooddu waa qaybsan tahay marka nimanka maamul goboleedyada joogo sida mataqaanaa gobollada madaxda ka ah waxay aada ugu xadgudb waxay ku xadgudbaan mar kasta maamulka awoodda dowladda dhexe ku xadgudbaan aysan xaq u lahayn inay la galaan kontraadyo ama mataqaanaa waxyaabo kale oo arrimaha dibadda aysan xaq u lahayn bay galaan marka taas waxaa loo baahan yahay in dowladda dhexe ay maamusho oona la hoos tago waxay ayagu xaq u leeyahin ay sameeyaan taas waxa weeye constitutionka inuu qayaxo ayaa loo baahan yahay waxaad moodaa inaysan bagaranaynin waxa awoodooda ay tahay waa gartay marka constitution kale ama dastuurkaoo kale dabcan soomaaliya dastuur way leedahay arrintaa la yskuma hayo lakin waxaad moodaa qolo walba markay dhankeeda u doodeyso inay soo xiganayso qodob ka mida dastuurka dastuurkuna dabcan ma laha maxkamad sareo ama maxkamad dastuuri oo kala saarta marka waddanka o dhan miyuusan ahayn aan la dhihi karin in laysku wado wada hadal iyo xeel mastuur maadaama waddanka federaalismkiisa uusan weli deganayn
waa runta waddanka wuxuu ka soo baxayaa markaa gadaal u eegto meeshii uu joogay maanta ma joogo maanta alxamdulilaahi meel fiican buu marayaa wuxuu u baahan yahay in laysfahmo laysla meel dhigo soomaaliya waxay u baahan tahay dalkaas in laga saaro dhibaatooyinka inta hartay maamul goboleedyada waxa weye waa inay tixgeliyaan ay mar kasta qadariyaan dowladda dhexe hadday isgarab olod noqoto waxay isu bedelaysaa maamul goboleed ma noqonayo federaalna ma noqonayo wuxuu noqonaya wuxuu isu bedelaya federal qabyaalad ku fusanaysa uu noqonaya loo arkaya taasna dhibaatay keenaysaa horaan usoo marnay waxaas waa in laga baxa madaxda maamul goboleedyada dad aqoontooda sarrayso iyo kulligu isku dhex jiraan laakiin ma aha ficil ma aha mataqaanaa isgarab orod taasu waxay ahayd waktigii mooryaanta hadda dowladnimaa lagu jiraa shuruucda iyo nidaamka in la dhowro laisxadhowro laistexgeliyo dowladda dhexna inay tixgeliso ayaga ayaguna ay dowladda dhexe tixgeliyaan aysan go-aan qaadanin ay kontraad la galaan ama dalkao dhan ay iskala qaad qaadaan waa garta marka arrintan hadda u dambayso oo laysku haystoo kale dowladda federaalka ama isleedahay inay ka gaabisay inay iyadoo la ogyahay inay dastuuriyeen go-aanka u dambeeyo arrimaha dibadda leedahay bal maadaama waddanku uusan si guud u deganayn inay bal la tashato maamuladoo tidhaahdo maxaa inooga dana sidee ka yeelaa arrintan miyaysan laftigeedu ka gaabin baa lays dhihi karaa dowladda dhexe waxa weeye hal caqabad dhibaatooyinka haystaa waxaa ka mid ah awooddii dowladnimada weli xoog ma laha dhinaca sharciga waxaa laga soo baxaya wakti xun marka dowladda intay dhowraysa iyagu xalaawin iyagu xumaan intay leedahay baa wax xumaanaya waxaa arkaysaa maxkamad go-aan dowladdu gaartay oo socon waayey hadda ma rabo inaan gadaal ugu noqdo mataqaanaa go-aano ay dowladdu gaarto socon waayey ayaa jira marka taas waxay keenaysaa in mataqaanaa jiljilaha ay keenaysaa dowladda dhexe waxaa loo baahan yahay in ay wixii xaqa ah aysan ka leex ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyadana direction la siiyo inay mataqaanaa siday u shaqayn lahayn maaragtay intaa laga baxay ingiriiskaa la tegey intaasoo qofoodoo golada ka socoto iyo madaxweynihii baa tegey meel loo dhaqaaqiyo meel loo raaca la kala garan laya waa waa waa aad bay u qaabilanta waxaa meeshaas ka soo baxayo inaan la is aaminsanayn marka taas in laga baxaan rajaynaynaa shuruucda la raaco kala dambeynta dowladnimada arrintan dabcan waxay hadda saameyn ku yeelatay galmudug oo xildhibaanana ay sheegeen in ay madaxweynihii maaragta xilka ka qaadeen inkastoo madaxweynuhu uu dafiray arrintaasi wararkii u dambeeyey saameynta ay gobolada maamul goboleedyadaas ku yeelatay iyaga ka warran kuwo kale sama laga yaaba inay saameyn ku yeelato ha waa ku yeelanaysaa darkee hadda danaad hiir shabeelle ahayd hiir shabeelle saasoo kale waa laga qaaday laakiin dadkii loo dhiibtay oo baarlamaanka joogay baa ka qaaday marka haddii ayagu u fadhiisteen ay mataqaanaa baarlamaankii hiir shabeelle oo fadhiistay uu ka qaaday wax weyn maaha dimuqraasiyaday ka mid tahay ninkii la garan waayo oo aad aragtay inta xisbigaa dadka ka qaado markuu ninka oo xisbigooda uu noqon waayo prime ministerka socon waayo waa laga qaadaa xisbigiisaa ka qaada maadaama anagu hadda aan xisbi lahayn four point five lagu yimid nin kasta oo meesha jooga wuxuu ku yimid dad buu matalayaa inta aanu ka gaarayno meeshaas xisbiga aanu ka gaari doono dan hadday ka qaadeen waa iska dimuqraasiya waay anigu maba u arko wax weyn ninkii shaqadiisa ka bixi waaya in laga qaado waa waa isla muhiim waa gartay dabcan dad badan waxay farta ku godayaan imaaraadka oo ay leeyihiin qaarkood arrimaha soomaaliya fargelin bay ku haysaa madaxda maamul goboleedyada intooda badan waa ay tageen soomaalidu waxay ka noqotay marmarsiinyo markay khilaafkooda xal u waayaan inay waddan kale maaragta farta ku taagaan mise waa sax baad is leedahay in faragelintaasu ay jirto runtii annaga imaaraadka waxaan xasuusay taariikhiyan imaaraadka waxaa naga dhexeeyey waxaa naga dhexeeyo taariikh dheer walaalnimo ayagu intaysan betroolkala helaysaan ahayn soomaaliya waa la caawuri jiray taariikh dheer baa naga dhexeyso laakiin xoogaa waxaa moodaa inay ku fara dheeraanayaan mataqaanaa imaaraadka hadda isbedel yar ay ku samaynayaan siyaasadooda ay aad u dhexgaleen siyaasadda soomaaliya imaaraadka waxyaabo badan way ku khaldan yihiin inay suubiyaan maaha imaaraadka waxaa soomaaliya gudaheedu ciidan ka qortay dekedii soomaaliyeed waweyneed buu maaragtay degay ciidan buu haystaa ciidanka uu qoray kama tirsana ayagaa maarata uu qortay weli waxaasoo dhan ma jirto adduunka meel soverenaatiga qofka bini aadamka yani dowladda waxay xaq u leedahay in adigaa iska imaatid safiirkaaga oo meesha wuxuu gala xaq uma laha xoogaa xadgudub baa jiro imaaraadka waxaan waxaan rajaynayaa inay fahmaan inay ka daayaan ummaddan qaybsiga iyo iyo kala goynta ay ku keenayaan laakiin intaas laakiin intaas ay samaynayaan dabcan madax soomaaliyeed unbaa u saxiixday ama soo dhoweysay ama u ogolaatay inay ama dekado degaan ama ciidan sameeyaan ama waxaasoo dhan marka eedda madaxda soomaalida iskale soo maaha
wax kasta oo ina haysto oo dalkoo dhan ka dhacay soomaali baa iskale dalkan dibadda loogama soo duulin cadow dibadda ogama imaan annagaa baabi'inay qabyaalad baan ku baabi'inay haddaanu hadda maskaxda gadaal loo celinin oon laga waantoogin soomaaliya meel xun bay ku dambaynaysaa waxaasoo dhan waxaa fududaynayo annagaa fududayno marka waa inaan ka waantoognaa waxa aan fududaynayno haddaad adigu hebel necban tahay ood hebel daraadiis wax u halayso ogow caruurtaada waxay dhaleen waxay sii dhaleen bay taaban doontaa marka halaga waantoogaanu leenahay waa kala hadlayna taas waa gartay baarlamaanka soomaaliya iyagoo isla arrintan imaaraadka ka hadlaya qaar baa xildhibaanada waxay soo jeediyeen mooshin imaaraadka ka dhan ah miyaysan khalad ahayn in dal shisheeye mooshin laga keeno meeshii laga rabay inay dowladooda la xisaabtamaan oo haddii cabasho imaaraadka ay jirto dowladda ay ahayd inay keento soo maa waxaa fiican imaaraadka waa dowlad darisa walaal ah aanu isu dhownahay wax naga dhexeeyaan busineska naga dhexeeyo wax kasta naga dhexeeyaan wasaaradda arrimadeed dibadeed baa jirto waxaa lagala doodi karaa wafdi dowladda dhexe ka socdo iyo in loo tago lala hadlo baa xaq loogu leeyahay mooshin wax hadda mooshin looga geynayo mooshin mooshinka waxa kasta mooshin maaha waxaa jiro siyaasadaha arrimaha dibadda dad baa ma wakiil ka ah dowladda dhexaa shaqa ku leh wixii dhibaato jiro labada dowladood ha ka wada hadlaano dan waa solutionaa laga gaaraya laakiin maxaa mooshin keenay maaha mooshin mooshin shaqa kuma laha dowladda dhexaa la rabaa inay tallaabadaas qaado ma waxay leeyihiin imaaraadka madaxdooda ha degta may leeyihin maxay sheegayan waa gartay hadda madaxweynaha dowladda federaalka sacuudigu ku sugan yahay sacuudigu dabcan waxay qayb ka tahay xulafada imaaraadka ee arrintan dhinac ka ah maxaad is leedahay madaxweynuhu way tahay inuu sacuudiga kala hadlo maxaadse is leedahay danta uu hadda u tegay waa markii saddexaad ee sacuudiga u tegay inay tahay
horta sacuudiga waa xuduntii dowladaha islaamka maarata waa kacbadii iyo maka iyo madiina ku taal waa dowlad qani ah cilaaqaadka naga iska fiican yahay dowladda soomaaliyeed markay ka aamustay hadar iyo nidaamkii la keenay ay ka gaabsatay ma aha inaan anagu dadka isdagaalaya waa dad walaala ah waa dad iscarab isku ah waa dad isku diina waa dad isku luqaa marka haddii ayagu interest ka dhexeeyo oo ay isku haystaan annaga ma aha inaan involvement ku noqono dowladda mowqifka ay qaadatay waa mowqif aada u fiican waana xaqay u leeyihiin ma aha in lagu jujoobo kuwan kale oo ka daba ordayo dhahaya waxaananu samaynay waxaa ka fiicnaan lahayd inay dowladooda la tashtaan ee yidhaha annaga saanaan u aragnaa intay meelaha ka qaylin lahayd nin kasta hadduu ordo ujeedkiisa iyo dhuuntiisu ordo dalku waa dhumaya waxa weeye dowladda dhexe haddii ay dhinto dowlad soomaaliyeed oo dhexe la waayo waxaa dhici doonta in jubba maxaa la dhihi gobollada qaarna ay ku darsamaan dowladaha dariska oo la waayo dowlad soomaaliyeed oo jirta haddii aan laga waantoogin waayo dowladda dhexe wasiirkii ah ayadaa soomaalinimada isku hayso ninka jooga haddaad necban tahay ama kuwa kale aad necban tahay way tegayaan waxbay hadda qabanayaan nin kasta oo soo marayba waxba u qabtay dowladdii sheekh shariif waxay ka saartay waxaa la dhihi jiray kumeelgaarkay ka saareen qolaba waxbay soo qabatay waxna waa ka xumaanaya dabcan qof kastoo tallaabo qaado waxna waa ka khaldamaya waxna waa fiicnaanaya anigu waxaan arkaa dowladdan loo daaya hala suboodgaray wixii ka khaldana halaga saaro laakiin haddii la yidhaha maxaa xagga u tagtay maxaa inta u tagtay waa dhibkeeda leedahay tan kale aadan madoowe ninka ka ah juba kismaayelka mataqaanaa gobernorka ka ah waxaan waa waa nin aad mataqaanaa soomaalinimada ka muuqato waxaan rajaynaynaa gobasha iyo waxa maaragtay uu wado inay maaragtay soomaalidu ay kuwa kalena ay la fahmaan dowladda dhexna ay fahamto hala dhirildhiriyaan leenahay mataqaanaa yaan yaan lagu kala tegin soomaalinimada iyo maaragtay nidaamka meesha ka jiro
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dcom au xariijin soomaali